laa ilaha illa lah la qina marka waxa weeye qofkana inuu xaaladan ku dhinto bayna nafyi walisbaat intaanu ila allahu gaari inuu dhintaa inay suusoobi kartana waa la garanaya haddana waxa weeye nabigu sala allahu alayh wasalam waxa wey laa ilaha illahu la qina ma wax ay dhici karto qofku inuu ku khaasimo xumaysto ay suurtoobi karto yuu nabigu inaleeya u laqina ma suuragala ma suuragala waa midda kale e nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi inama alacmaalu binniyaat camalladu in kalaba ma ahe waxaa markaas sixadeediiyo ictibaarkoodu ahaatay yani niyooyinka bimacnaa camallada wanwanaagsan niy un baa lagu aqbalayaa haddaad markaa xumaan la timaado dee xumaantii aad tidhaahdo dabad niyo wanaagsan baan uga jeedaa dee kuma anfacayso anniyatu waxdaha laa tasfi niyadu keligeed kuguma filla waayo camal kastoo saalix wuxuu leeya laba shardi yani marka waxa weeye anniyatu ama alikhlaasu walmutaabaca ikhlaas waa in la helaa oo ad ilaahay u saafi yeeshaa camalkan uu yahay camalaad ilaahay yani markaa dartii aad u samaysay aad muraad kale ka lahayn marka labaad waa in mutaabaca ku jirtaay oo camalada rasuulku ku raacday oo wuxuu nabigu sharciyeeye ay tahay waxaanaad samaynaysaa waa inay caynkaa tahay marka waxa weeye in la yidhahdo niyo wanaagsan baa looga jeedaa inta camalla xunxun la sameeyo yani ta noocaasi waa khalaq niyada wanaagsanna kama yeelaysa camalkii xumaa mid wanaag mid wanaagsan ka yeelimaysa anniyatu alxasana laa tajcalu albatila xaqaa niyada wanaagsani camalka xun xaq kama yeelayso munaafiqiinta dabeecadooda ay kamid tahay iyo dhaqamadooda intay waxyaala xunxun sameeyaan inay yidhaahdaan in aradna ilaa ixsaanan wa tawfiiqa camal xun bay la yimaadeen camalkii xumaa markaa lagu qabsado oo la yidhahdo maxaa waxaan u samaysay shareecada u khilaafteen ay waxay yidhahdeen in aradna ilaa ixsaanan wa tawfiiqa annagu wax wanaagsin baan u jeedin iswaafasin baan uga jeedin sisna inayna dhicin baanu doonayni muraad kale kamaanu lahay saasay odhanaya calaa kulli xaal qofku hadduu is yidhi laa ilaaha ila allahu dhaho kalimatu tawxiid ku dhawaaq oo ay nafsi ka baxday markuu laa ilaaha yidhaahdo waxaa u sugnaatay wuxuu niyeeyey waayo nabiga ina yidhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa marka qofkay tawxiid buu niyeeyey tawxiidku niyeeyey waa leeyahay tawxiidkii uu niyeeyey waa leeyahay oo rus khaatimo wanaagsan ku dhintay o tawxiid ku dhintay ayuu noqonaya taasna intaas ayaynu ku dhaafanay fa aclaaha qawlin laa ilaha ila allah shacabka ama qaybaha iimaanka waxa ugu fadli badan oo ugu koraysa xagga fadliga kelmadda tawxiidka laa ilaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa can ariiq waxaana ugu hooseysa qaybaha iimaanka wadada in laga baydiyo waxa dadka dhibaaya oo laga leexiyo waxa dadka dhibaataynaya walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb kamida qaybaha iimaanka xadiiska horeynu usoo sheegnay oo markii iimaanku inuu qawliyo camal yahay aynu ka hadlaynay ahlu sunna inay qabaan baynu soo daliishanay xadiisku adilo iyaynu soo daliishanay buu kamid ahaa xadiiskan waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyey inkastoo riwaayaadka qaarkood ay shaki ku sugan tahay xagga tirada qaarkoodna ay odhanayaan alimaanu bidcun wa situuna shucba yani qaarkoodna ay odhanayaan alimaanu bidcun wa situuna shucba aw bidcun wa sabcuuna shucba marka cala kulli xaal kaana waa kasoo jawaabnay waxaan dhisa ziyaadada leh riwaayo sugayso isbaatinaysa mar haddii la helay waynu qabsanayna waana sida sheekh lalbani iyo culamo kaleba arjaxeen raxmat llahi calayhim jamiica marka imaamku shucab buu leeyahay iyo qaybo fara badan qaybo fara badan buu leeyihi saas aawadeed yani kitaabka aawiyadu markuu yidhaahdo waliimaanu waaxidun wa asluhu wa ahluhu fi aslihi sawa waa qawlkaasi waa qalad wy waxa uu yidhahdaa iimaanku waa shayun waaxidun waaxidun keli weydi waa mid ahlu sunna waljamaca sidaa ma qabaan kalabyada ama meelaha khaladada ee yaryar ee ku dhacay caqiidatu taxaawiya ayay masaladaasi kamid tahay ahlu cilmiguna ay baraarujiyeen yani kasheekh ibn baz washaykh alalbani waayruhum wagayruhuma yani marka ibn baz iyo albani iyo marka culamo kaleba siday markaa baraarujiyeen imaanku shay waaxida maaha waa shay mutacadida umuuro markaa badan oo laysu geeyey baa iimaan laysu yidhahdaa umuuro badan oo laysu geeyey oo qowl iyo camal balan baa iimaan laysu yidhahdaa majmuucooda ee shay waaxida ma aha wa ahluhu fii aslihi sawaana ziyaadada iyo nuqsaanta ayaynu isla darsigan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala marka shay waaxida maaha waa shay mutacadida oo murakab oo umuuro laysu geeyey isaga yimi yani iimaanku weeyaan kutub bay culamadu ka alifeen shucabka iimaanka culamada ka alifayna waxaa kamid ah sheikhi shaaficiga ahaa ee la odhan jiray alxaliimi oo culamadii qarnigii afraad kamid ah waxaan umalaynaya afar boqol iyo saddex markay hijradu ahayd inuu dhintay wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo alminhaaj fi shucab liimaan kitaabkaas ayuu alifay adigu waa la daabacay dabcad aada u xun oo khalada midani ka buuxaan ayaa la daabacay saddex mujallo isagoo ala soo saaray qayb kamidna ka maqan tahay ou naaqis yahay laakiin kollay qayb kamida waxaa lagu taxqiijinayay risaale markaa waxa magister ama doctoora jaamicatu umi lqura ayaa waxa weeye lagu markaa taxqiijinayay diraaso iyo taxqiiq marka waxaa dhici karta inuu dhawaan soo baxo saa laga yaaba waxaa kaloo ka alifay bayhaqi waxa isaguna alifay kitaabaya aljaamic fi shucab liimaan waa la taabacay waa madbuuc mabacaat mutacadida oo kala duwan ayaa la taabacay marka isna waa madbuuc marka iyagu waxay dooneen dhowr iyo toddobaatankii qaybood ee xadiisku sheegay istihaad ahaan inay ku cayimaan oo nabigu wuxuu inoo sheegay saddex umurood buu ka sheegay wuxuu sheegay qaybta ugu sarreysa qaybaha iimaanka gobolka ugu sarreeya oo ah qawlu laa ilaha ila allah iyo gobolka ugu hooseeya oo ah imaadat lada can ariiq iyo gobol dhexda ku jiro oo alxayaau shucbatu min aliimaan oo camal qalbi ah saddexdaa mooyaane intii kale waxay dooneen ijtihaad ahaan inay ku cayimaan oo yidhahdaan qaybaha iimaanka salaadaa kamida yani markaa zakadaa kamida soomkaa kamida yani sidaasay doona qaybihii dooneen ijtihaad inay u cayimaan intay adilada markaa baarbaaraan marka adigu calaa kulli xaal kutubtaasna waxa weeye yani marka waa ka waramaan laakin ijtihaad ahaan bay ku cayimayaan waxaa suurtoobi karta markaysagaa badanka inay asiibeen laakin bacdu shucabka kamida in waxa weeye ay markaa qaar kale oo ka mudan inay ka tageen baa suuroobi karta waxaynu ugudbaynaa mas'alada shanaad oo ku saabsan yani qodobka lixaad baan umalaynayna oo ku saabsan iimaanka ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa maraatib liman waa yaro dibdigaan iimaanku cinda ahli sunna waljamaaca waa siyaadaa oo waa kordhaa waana nuqsaamaa aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku waa siyaadaa daacaadka iyo khayrku ku siyaadaayo ku kordhaa kuna xoogoodaa markastaa taaca la timaada iyo wax wanaagsan iimaankaagu waa sii xoogoodaya inuu siyaado iimaankuna waxaa u daliila aayaad badan ayaa markaa u daliila aayaad badan baa u daliila faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaana yani kuwa markaa waxa weeye mu'miniinta iimaan bay ukorinaysaa baa layihi aayaadka qur-aanka iyo suuradda soo degi waladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwii hanuunay ilaahay wuxuu u kordhiyaa hanuun buu u siyaadiyaa wayazdaad aladiina aamanuu iimaana iyo si ay u kororsadaan marka waxaa mu'miniintu iimaan u kororsadaan yazdaadu iimaana maca iimaanihim liyastayqin aladiina uutuu kitaaba wayazdaad aladiina aamanuu iimaana liyastayqin aladiina uutuu kitaaba wayazdaad aladiina aamanuu iimaana yani mu'miniintu si ay markaa iimaan u kororsadaan baa kamid ah waxyaalaha fitnadan bimacnaa imtixaanka ku saabsan tirada in la sheegay saqaro dul joogta ee malaa'igta ah waxaa kamid a siday mu'miniintu iimaan u kororsadaan marka aayaad badan baa ku soo arooray iimaanku inuu ziyaado marka mar haddii layidhi waa ziyaada inuu nuqsaamana waad garanaysaa waad fahmaysaa waayo shay kasta oo ziyaado aqbalaa nuqsaanna waa aqbalaa sida haalibka ah yani sida haalibka ah sida haalibkaa waxaynu leenahay iimaanka malaaigto yani waa siyaadaayo ma nuqsaamo iimaan lmalaaika yazdaad walaa yanqus wuu siyaadaa waa kordhaa laakin ma nuqsaamo waayo ilahay waxa uri laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka cala kuli xaal waxaa la garanaya maadaama la yidhi waa siyaadaan inuu iimaanku nuqsaaman waa dalaalada aayada ayaa laazimsanaysa dalaalatu iltizaam waxa la yidhahdo ayaa laga qaadanaya waxaad kaloo garanaysaa markanuu siyaaday inta aanu siyaadin ka hor inuu naaqis ka ahaayo sidan ka yaraa baa taana fahmaysa waa midda kale ah ziyaadada iimaanka iyo nuqsaantiisa waxaa kaloo laga daliishan karaa xadiiskii nabigu sala allahu alayhi wasalam uu yihi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan si idin ka mida ku kastoo idin ka mida oo munkar markaa arkay hadduu ogaadayna waa la mide gacantiisa ha ku bedelo hadduu awoodi kari waayo gacanta inuu ku bedelo oo ku dooriyo carabkiisa ha ku dooriyo ha ku bedelo hadduu carabkana awoodi kari waayo inuu ku bedelo qalbigiisa haka karaahiyeysto haka diido marka waxay ku xirantahay baa ka muuqata munkarka la bedelayaa tagyirki tagyiirkiisa iyo bedelaadiisa wuxuu ku xiran yahay yani istifaaco awood buu ku xiran yahay istifaacadana siday dadka qaarkood u fahmeen ma aha dadka qaar baa waxay ufahmayaan dee inaan waxaa sameeya anigu hadda waa awooda ama waxyaalaha munkaraadkan markaa arko dee inaan waxa weeye dacalka kaga bilaabo ilaa inta layga anigana lay dilaayo waan kari karaa waxaa la odhanayaa taas istifaacada sharcigu sheegaya maa istifaacada sharcigu sheegayo waa in darar ka badan iyo mafsado ka badani waa inaanu ka dhalanayn sii jeegin laakiin si masaqo iyo dhibaatana haddaad ku kari karto dhibaato ka badanina ku dhalanayso dhibaato ka badanna ay ka dhalanayso markaa waxaa la odhanaya istifaaca ma haysid baa laohanaya istifaaca ma haysid baa la odhanaya ahlucilmigu saasa istifaacada ku tacriifiyeen waxaana kamid ah shekh islam ibnu taymiya fatawa majaladka sideedaad ayuu mawduuca intaas kaga hadli jiray istifaacada taxdiidkeedana ku tilmaami jiray wakadalika ibn abi cid alxanafi kitaabkiisa sharx caqidat taxaawiya waxa uu isaguna kaga hadlaya masalada istifaacada iyo in markaa shardigeedu ay tahay darar iyo mafsado ka badan sii joogtay inaanu ka dhalanaynin laakiin haddii dhibaato iyo mafsado ka badan sii joogtay ay ka dhalanayso istifaaca taas sharciguna yaqaan sidaas yadaadu marka ibn abi cid alxanafina fi sharxi caqiidati taxaawiya ku tawjiifinaya marka culamadu say ujeedaan waa taas wey istaacaday sheegayaan waa taas laakin dadka qaar siday ufahmeen ma aha istifaacada waxaan kaloo tilmaamayaa xadiidku waxa uu tilmaamayaa takyiiru munkaraatki inuu darajaad leeyahay oo bimacnaa mar gacantaa lagu bedelaya marna afkaa lagu bedelaya marna qalbigaa laga karaahiyeysanaya qalbiga marka laga karaahiyeysanayana waa inad wixii nacdaa waana in haddii aad awoodi karayso aad ka tagtaa oo wixii munkarkiiba qofkii samaynayo haddaad iskala fadhido aataa qalbiga waa ka karaahiyeysanaya waa ka nacaya waxaa la odhanaya waajibkiisa maad soo bixin falaa taqcuduu macahum xataa yaquudu fi xadiisin gayri alayha hala fadhiisanina ilaa war kale ay gabaashaan laakiin adoo kufrigii iyo xumaantii markaa ku hadlaya yani ayaan la fadhiyaya qalbigana waa ka karaahiyeysanaya samaacat waa bail waxaana tahay aakin saas aawedeed baa cumar ibn cabdilcaziiz waktigiisii waxa dhacday qiso niman waxa weeye khamri cabbaya ayaa lasoo qabtay markaasaa nin kale la joogay markaasaa la ninkan isagu ma cabbayn laakin ila fadiyey ayaa cumar ibn cabdilcaziiz lagu yiri ninkina wuxuu wada soomaa iskada xaaraan ina cabdo xalaashii baan ka soomay xalaashii ayaa baan ka soomay cumar bn cabdilcaziiz waxa ui sarda ubihi isaga ku bilaaba maxaa la fadhiisiyadi khamriga dadka cabaya maxaa la fadhiisiyadi ku bilaaba bui kale marka waxa weeye calaa kulli xaal wuxuu uga sheegay tacjiir ahaan ayuu uga sheegay markuu leeyahay ku bilaaba laakiin xogtii baa laga taraya lagama tilmaamayo على كل حال يعني هو قلب قف مركو قلبي يذكر هي سنه oo wixii yani af iyo gacan midnaba aanu ku bedeli karaynin waa inuu marka calal aqali hadduu awoodi karayo waa inuu ka tagaa oo inta xumaantaa la wado aanu soo furisa haddaba xumaantii markay dhammaato xumaantii aan la samaynaynin waa la isku safarsan karaa ay maxaa lagu qayday gaayo fala taqcudu macahum xata xataa yaqudu fi xadiisin gayri marka waxa weeye maa bacda xataa yukhaalifu maa qabla xataa xukunka waxa xataa ka dambeeya waa ka duwan tahay waxa xataa ka horeeya bimacnaa waxa weeye xaalada warka kale ay dabaateen waxa wixii hore ay ka baxeen waa xalay la awoodi karaa ama suurtoobi karta in lala fariisto taas aayadda laga fahmaya aan usoo noqono xadiidka wadalika adcafu liimaan xadiidku waxa uu yihi iimaanku kaasi waxa uu yahay adcafu liimaan ay min gayri kuwa kale ayuu ka iimaankiisu ka daciifsan yahay hadda loogama jeedo iimaankiisu waa daciif waayo hunaaka farqun bayna adcaf wa daciif haddii la yidhahdo laba dhinac xoog wey aad tidhahdo fulan adcaf min fulan hebel hebel waa ka taagdaraya ma aha taagdarro inaad usugtay hebel ee waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waxa weye xagga taagdarradii ka xigaan ama ahlucilmigu risaal ahar aan soo qabto markay leeyihiin asaxu shayin fi lbaab imaamu tirmidi wakayruh waxay yidhaahdaan axaadiista qaarkood markay marayaan wa huwa asaxu shayin fi lbaab xadiis daciif usoo maraya markaasa waya xadiiskani wax baabka lagu soo wariyey waa taxagga sixada ugu dhow hadda laftiisa in sixa loo sugay ma aha dad baa ku kadsoomo u qaatay asaxu shayin fi lbaab inuu yahay saxiix kimidaa saxiixiyey waa xaggu ku saxiixiyey oo kaydu waa asaxu shayin fi lbaab dee asax buu yihi saxiix ma oran yayna ka hoos bixin wuxuu yihi wa asaxu shayin fi lbaab xagga sixadu ugu xigaa iyo yani inuu xadiidkani asaxo waa ugu dhayaansa badan yahay laakiin lagama tilmaamayo laftiisaaba saxiixa loogama jeedo laftiisu waa daciifa waa ka ku sheegay marka aan usoo noqono xadiidka waa yani wadalika adcafu liimaan waxaa looga jeedaa ka kale iimaankiisu waa ka daciifsan yahay laakiin ma aha in looga jeedo iimaankiisaa daciif ah iimaankiisaa daciifa in looga jeedo ma aha marka taana waxay culamada qaarkood ka qaateen sida xaafid ibn rajab alxambali sharax xadiidka jaamic alculum walxikam kitaabka la yidhahdo jaamic alculum walxikam waa kitaab aada u qiimo badan yani cilma ka buuxa yani kitaab waxa weeye yani la xajmiyo la cilmi ahi oo markaa culamada markaa mutaakiriintu ay qoreen waa yaryahay waa kitaab aada u cilmi badan marka sidaas aawooda aada iyo aada in loo taalacdo kitaabka jaamic alculum walxikam aad bay muhim u tahay oo lagama maarmaan waxaa oranayaa yani adcafu liimaan marka la yihi kama dhalanayso qofkan inuu aasin yahay oo dambaabay waxaa dhici karta iimaanka naftiisu waxaan dembi ahayn inuu ku nuqsaamo waa suurtoobi kartaa waxaan dembi ahayn inuu ku nuqsaamo waa suurtoobi kartaa sidii nabiguna sala allahu alayhi wasalam uu yihi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin anlalaba min dii lubbin min kuna ma arkin baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yani cid caqligooda iyo diintoodu ay naaqis tahay oo uga markaa yani gaalib noqosho badan ama uga rayn badan ama ka guulaysa badan yani idin dumarkuu sheegayay nabigu sala allahu alayh wasalam bimacnaa caqligiina waa naaqis diintiinana waa naaqis haddaba ragga caqliga laga ka gaalib noqotaan oo waxa weeye ka gacan saraysaa ya yani kuwaasa ka raysaan oo sidaa u dagaysaan iyo sidaa u khiyaamaynaysaan iyo sidaa u dhagraysaan waa ka haalib noqotaan oo waa ka raysaan oo waa ka gacanta raysaan marka waxa weeye nuqsaan baa loo tilmaamay diintooda ay naaqis tahay culamaduna waxay yidhaahdeen xadiiska waxa weeye jallaftiisa bay ku sugnayde nuqsaanka diintu waxa weeye waktiyaday xalidka iyo nifaaska ku sugan yihiin labada dhiig dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada markay labada adii ku jiraan aynay salaadiiyo soonkii la imanayn salaadiiyo soonkii imaatinka aynay la imanayna macsiyo ma aha oo de waa inay la yimaadaan maba suurtoobi karto sharcigaa marka isaga amray xaalada inaynan la iman salaadiiyo soonsoonna uma buntamayaan uma xidhmayaan marka haddana waxa weeye macsitaasi ma aha iimaankoodii ama diintoodina waa ku nuqsaanta marka qofkan awoodi kari waayey inuu munkarkii gacantii afkaba ku bedelo haddana waxa weeye in markaa diintiisii inuu ka naaqis yahay kan awoodi karayo la yimi inuu anqaska yahay oo martabadiisa iyo darajadiisa ka hooseeyo ayaa laga qaadanaya mawduci saahidka xadiiska aynuga jeedna waxaa yala dalika adcafu liimaan marka iimaanka dadku inuu kala daciifsan yahay oo mutasaawi ahayn baa laga qaadanaya sidaas aawadeed markuu leeyahay abu jacfar aلصaxaawi raxmat اllahi calayhi waahluhu fii aslihi sawaaء galab markuu leeyahay waahluhu ay waahlu liimaani cidda iimaanka u ehelka ah fii aslihi asluliimaanka waxay ku yihiin sawaaun ay mustawuuna qaar marka waxa weeye ka siman oo asalkooda iimaankaa isla eg ka noocaasi waa qalab sidaas aawadeed bay culamadu waxay yahay tafaawut cadiim oo aada iyo aada u kala tagan baa iimaankoodu kala tagan yahay ibn abilciz alxanafina wuxuu doonay xoogaa nawcan maa inuu u cudur daaro ow yaro daafaca ayuu doonay markaasaa wuxuu odhanayaa shiiku ma odhan iimaankay ka siman yihiin asalkiisay ka siman yihiin buu yihi farqaana udhaxeeya in la yidhaha iimaankay ka siman yihiin iyo in la yidhahdo asalka iimaanka oo tasdiiq ah bay ka siman yihiin laakiin waxa weeye taa lafteedu waxay culamadu yidhahdeen waa tacliil baarid ah yani xuso qawiya maaha waayo asalka iimaanka laftiisa oo tasdiiqa waa lagu kala tagan yahay oo dadku isma tasdiiqaya asa oo tasdiiqa marka ambiyada iyo tasdiiqa marka waxa weeye abubakar isma la asa tasdiiqa abubakar iyo tasdiiqa saxaabada cidda markaa xagga darajada ugu hooseysa isma la asa tasdiiqa cidda saxaabada xagga darajada ugu hooseysa iyo tasdiiqeemina isma la asa tasdiiqa kudhiisi waa mutafaawit tasdiiquna waxa uu kamid yahay waa cilmigoo kale marka waxay ka dhigan tahay masaladii ohan jireen cilmigu tafaadul ma leeyahay inta mala marka calaa kulli xaal sida waxa weeye markaa ay ahlu sunna waljamaca qabaan in tasdiiqa laftiisu markaas darajadiisu sii kala tagan tahay oo aanu isla ekayn oo tasdiiqu uu kala xoog badan yahay baa sida sawaabka saxday tahay imaamu nawowina sharx muslimka markuu sharxayo wuxuu odhanaya waladharu ana tasdiiqa yatafaadal yani sida markaa muuqadka badani waa in tasdiiqu markaa kala tegan yahay oo waxa weeye markaa qaar baa adilo fara badan markaa uhaya tasdiiqiisa qaar baan adilo badan uhayay qaar baa si mujmala u rumeeyey qaar baan si yani markaa si mufasala u rumeeyey yani waxa weeye yaqiinta waa kala yaqiin badan yihi qaar baa tasdiiqooda shaki aqbali karaa qaar baana shaki aqbali karin nawowi saas odhanaya xafid ibn xajarna fatxulbaariga waa kaga soo raraya dabeeda markaysaga isaguna hadalkaa waa ka raali noqonaya marka tasdiiqa laftigiisu isma leeka masalan misaal xisiga haddii lasoo qaado haddii lagu sheego in la yidhahdo waxaa jirta magaalo la yidhahdo taa'if oo ku taalla markaysa waxa markaa bilaadu asacuudiya oo taa'if baa la yidhahdaa hal ruux baa kuu sheegay weligaa adigaan maqal ruuxaa kuu sheegay waa ruuxaad run ku taqaano dabeedna wuxuu ku yihi magaalo taa'if la yidhaahdo caynkan oo qabowgaa jirta marka sidaas yadaa lagu sheego waad sadiqaysaa waad rumaysanaysaa warkiisa mid kala haddana kuu sheegay tasdiiqu waa sii siyaadaya farac fara badan oo marka waxaweye yani aada u fara badan baa kuu sheegay oo mid waliba ku yihi magaalada caynkaasaa jirta waa sii kordhaya markii dambe adigaa magaaladii tegay ya magaaladii markaa tagtay yaqiintaad ku qabtay waa sii siyaadaysaa hadda wii lagaa shaki geliyaa magaalada sanawaadka ku noolay ma dhici karto laakiin magaalo ruux keligi kuu sheegay ya masala waxa lagu yii magaalo carus la yidhahdaa jirta oo ku taalla markaysa waa markaa dhulka ingiriiska hal ruux baa kuu sheegay weligaa cid kale kuma sheegin waad rumaysatay waxaad suurtoobi karta haddana cid kale ka maqal in lagaa shaki geliyo warku carus yaqaana carus ba ma ahe waxa wey waa liverpool yani madax kale ayuu kugu sheegaa suurtoobi karta liverpool baa la yidhahdaa inuu ku yidhahdaa suurtoobi karta marka waxa wey in lagaa shaki geliyo waad suurtoobi karta waa dhici karta marka tasdiiqa mid tasdiiq buu aqbali karaa midna ma aqbali karo naftiisu waa mutafaadil buu kala yahay iimaankuna bikulli canaasirihi qaybihiisoo dhan waa siyaadaa camalladii baa siyaadaya oraahiyadiidaasi aaday waa kala dikri badan yihiin midda intaas markaa laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah yani qur-aan akrinaya wardinaya markaa tasbiixda tahliilka taxmiida yani marka waa kala hadalkii cibaadada ahaa way kala badsadeen mid baa salaad badan oo sunayaal badan buu tukadaa rag baa laga soo naqliya yidhahdaan ku ragcadood maalinta tukan jiray ilmoodki waktigu sidii ugu qaadi jiray maxamed ibnu alxat ibnu maxamed ibnu alxat ibnu cubaydillah baaba ka mid ah maxamed asajaad baa la odhan jiray baa yidhi waa soo badan oo mutlaqa mala mubaalagun baa looga jeedaayo ayuu tukan jiray oo asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastakbir waman shaaa falyastakil xadiiska markaa yani saxiixa sheekh albani uu quweynayo silsilata xadiis saxiixa waxa uu tilmaamayaa salaadu wax la sameeyo waa u fiican kii doona ha badsado kii doonana ha yareeyo yani waxa la badsanaya waa maxay waa sunanka mutlaqa ah ee ma aha sunayaal yani bilaabanayo oo waktiyo loo xadidayo sunanka muqayadkahi waa tirsan yihiin laakiin kuwa mutlaqa ah yani waktiyada la inahayga mooyaane inta kale dee mamnuuc ma aha hadduu qofku badsanayo cibaadaadka mutlaqa waa la iman karaa sunayaal badan aan wax taqyiida laakiin raacin marka waxa weeye xaggu marka acmaasha waa kala camal badan mid baa sadaqa badan mid baa salaad badan mid baa waxa weeye yani soom badan mid baa waxa weye xaj fara badan xaj badan iyo cimro badan la imanayo jihaadka acmaashii khayrkaa waa la kala badsaday aqwaashii khayrkaa waa la kala badsaday yani cilmiga marka waxa weeye diinta iyo shareecada loo kala aqoon leeyahay waa lagu kala badan yahay oo ruux baa wuxuu rumeeyey iimaan mujmala aamantu billahi wabima jaa can illah ilahay waa rumeeyey markay xagga ilaahay ka yimina dhammaan waa rumeeyey laakiin tafaasiil fara badan ma hayo iimaan mujmalu haystaa mid baa sharaaicdiibu cilmi u yeeshayo masaladii kaste uu ogaaday ee nabigu la yimid sala allahu alayhi wasalam bajaar buu u rumeeyey iimaankiisu waa iimaan mufasal ah de waa ka iimaan badan yahay kan iimaankiisu mujmal yahay iimaankiisu waa ka xoog badan yahay jiyaadu leeyahay oo halkaad adigu si duuduuban u rumaysay si mufasal kale u rumeeyey shay aan fa shay an aayaddu arkay ama xadiisku arkay oo iimaan buu u kordhiyey ama aladiina aamanuu fazaadatum iimaana yani marka suuradii maxaa la yidhi kuwii muminiinta iimaan bay kordhinaysaa suuraddii soo degsaday iimaan bay kordhinaysaa marka suuradii kasta iyo aayadii kasta iyo xadiiskii kasta u ogaaday iimaan baa ugu kordhay ila khaas ahaan buu u rumeeyey kan hadda ma la garta marka waxa weeye adilada markaasi mufasala ayuu isagoo rumeeyey mid kale waxa weeye tasdiiqiisu waa xoog badan yahay yani wax kastoo lagu sameeyo in layska sigeliyo ma suuragala tasdiiqiisu kaa waa xoog badan yahayo waa siyaaday mid kalena tasdiiqiisu yani marka waxa weeye hadda waa musadiq mu'mina laakiin haddii la fitneeyo cudbihiisu ka laabanaya laakiin fitne la-aan hadduu ku dhiman lahaa waa badbaadi lahaa waayo iimaan mujmalu haystaa iimaankiisu aada uma xoog badna laakin hadduu sidaa ku dhiman lahaa waa anfici lahaa oo aakhiro waa badbaadi lahaa ya laakiin haddii la imtixaano la fitneeyo cirdihiisu ka laabanaya qaarna iimaankoodu sida buurahoo kale weeye oo si kastoo loo fitneeyo yani kama laabanayo kuwuu nabigu ka qisooday sala llahu alayh wasalam oo weli seefa inta halkaa laga saaray la odhan jiray d diinta maka laabmaysaa markaasuu yidhahdaa may markaasaa miisaar baa lagu kirkiraya waa miisaar wax nafta markiiba dhaafinayo ma aha oo saasisa lasoo qaado korka laga karaya miisaar baa halkaa laga bilaabaya marba marka in la wadaa looda ma ka noqonaysa markaas odhanaya may ilaa laba loo kala digo markaas dadka iimaankoodu muxuu ahaa oo nabigu ka qursooday de wuxuu ahaa kaljimaal sida buurahoo kale u ahaa si kasta oo loo fitnayo iimaankoodu mid waxa weeye markaa dhaqaaqaya ma ahayn ama meesha ka suuraya marka waxa weye bikulli canaasirihi iimaanku waa siyaada sheikh islam ibnu taymiya kitaab liman alkabiir kitaabka iimaanka weyn waxaanu kaga hadlayaa iimaanku inuu siyaado oo ilaa toddoba nooc ama sideed nooc inuu siyaado ayuu kaga hadlaya siya kuwa aynu tilmaanayna waa ka mid awjuhda aynu tilmaamanayna waa ka mid oo waxa weeye siyaadaha uu siyaado ayay markaa udaliilta waxaa kale udaliila xadiidku nabigu sala allahu alayh wasalam uri yukraju min annaari man qaala la ilaha illa allah wfii qalbihi mihqaalu darati min iimaan xadiiska صaxiixa nabigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam naarta waxaa laga soo bixinayaa kii laa ilaha ila allahu yidhi ee ku dhawaaqay iyada oo qalbigiisa ay ku jirto quraansho in la eg ama la miisaana oo iimaani qalbigiisa ay ku jirto marka ictiqaadka intaa la eg ee hadayar ee quraansho la eg ama quraansho la miisaanka ah iyo iqraarka shahaadateynka uu qiray ka labadaa la yimi naarta waa laga soo bixinaya xadiiska waxaa kaloo ku jirtay miduu iimaankiisu dinaar markaa wax la eg oo iimaani ka qalbigiisa ku jirto dirham wax la eg oo iimaani ka qalbigiisa ku jirto ilaa laga soo gaaray misqaalu darati min iimaan halkan waxaad ka qabanaysaa iimaanku inuu mutafaawit yahay oo xataa iimaanka qalbiga ku sugan xadiiskaas saxiixu waxau daliil u yahay inaanu isla ekayn halkan waxaa ka baxaysa hadalkii uu marka yidhi abu jacfar axaawi waahluhu fi aslihi sawaaun alad wey saas aawadeed ibn abilciz alxanafi waa uu baraarujinaya tasdiiqa laftiisu inaanu islaakayn marka dambe waa baraarujinaya oo waxau odhanayaa dadku iyagoo tasdiiqa ka siman ayaa haddana tasdiiqoodu siyaado kale leeyahay waxaad ka soo qaataa bu dadka markaa busarada ee aragga leh ee wax arka albusara asxaabu lbasar isku arag maan dhowr baa indhahooda aada u fiiqan yihin oo masaaso fog wax ka arkaya waxay sheegaan dad waxa weya maalintiiba dee arka xidigaha ya haddii ay jiraan waxa weeye waa nooc marka waxa weeye indhuhu marka ay aada u firo badan yihin ama u yani markaa araggooda u siyaadan yahay dad baa meel fog wax ka arkaya dad baa meel dhow meel dhexe wax ka arkaya dad baa meel dhow wax ka arkaya dad baa waxa weeye iyadoo muraayad loo gasho mooyaan wax ka arkay ibn abilciz alxanafi qarnigii sideedeed buu sheegaya uu leeyahay qaar baa waxa weeye muraayad rogo loo gasho mooyaane aan waxba arkay ya marka waxa wey waagaasay marka culamadu yaqaaneen yani muraayada markaa didriga ee marka aragga yani inay jirto waagaa waa yaqaaneen waagaasay yaqaaneen marka waxa weeya asalka inay wax arkaan waa ka siman yihin haddana mutafaawituun bay araggii ku yihin way ku kala tegan yihin mid meel dhow wax ka arkaya mid meel dheer wax ka arkaya mid meel dhexe wax ka arkaya yani marka waxa weeye sidaas yada bay ukala tegaya marka ziyaadada iyo nuqsaanta iimaanku sidaas yada ah ayay marka waxa weye caqliga iyo sharciga labadaba kuu tusinayaan ahlu sunna waljamacana waa isku waafaqeen oo wa waa isla ogolyihin qodobka toddobaad aynu ugudbaynaa waxa weeye waa maraatib liimaan iimaanku wuxuu leeyahay wax la yidhaha maraatib maraatib buu leeyahay saddex martabo ayuu iimaanku leeyahay saddexda martabe ee uu iimaanku leeyahay waxa weeye waa aslu liimaan waajib liimaan iyo kamaal liimaan saddex darajo ama saddex martabo oo iimaanku leeyahay weeyaan ashyaa fara badan ayaana markaa waxyaalahani ay geli karaan oo asalka iyo waajibka iyo kamaalku ashyaa fara badan bay geli karaan dad fara badanna waxay markaa garan waayeen in iimaanku maraatib leeyahay oo saddexdan martaba iimaanka farqiga udhexeeyay garan waayeen leanna waxaa ka dhacday waxaa dhacday ay ku dhaceen inay waxa weeye adiladii macno aan looga jeedin ahlu sunnana aynay ku fasirin inay ku fasireen oo ula kaceen ayay ku dhaceen masalan haddaynu soo qaadno yani ashyaada haddii markaa laga soo qaado yani geedka ama qofka ama yani acmaasha la sameeyo salaada lafteeda ka soo qaado salaaddu waxay leedahay waxyaalo arkaan ah oo haddii laga tago salaaddu aynay asaxaynin marka asalkii salaadeed ba asixi maayo haddii rukni laga tago ama mubtil lala yimaado bicibaara ukra wax guriye haddii lala yimaado salaadda asix mayso waxna salaaddu waa ka asaxaysaa laakin waajib baa laga tago tasixu maca ismi baa la odhanaya waa asaxday salaadu waa kaa gudday laakin caasin baad ku tahay marka waxaa la siiyey waa ku dambowday baa la odhanaya waxna waxaa la odhanayaa salaadina waa ka asaxday dembina kuma qabti tegistaad ka tagtay ha yeeshee fadlibaad ka tagtoo kaa nuqsaamay oo sunayaasha tegistaad ka tegayso bacdi sunayaaa sunayaasha kamid a waxay noqonaysaa fadiiladii iyo ajarkii baa kaa nuqsaamay baa la odhanaya marka saddexdii qaybood oo iimaanka inuu qaybinay salaadii waa gashay maarka salaada lafteedii bay u qaybsantay xajka ka soo qaad xajku wuxuu leeyahay waxyaalo arkaana oo aanay xajku asaxaynin la-aantood ama waxyaalo marka waxa weeye xajku mar waa burayaayo asalkiisaba asixi maayo sida galmulayni qabla taxallul awal jaamaca zawjatahu qabla taxallul awal waxaa la odhanaya xajkaasi yani markaa waa duray bimacnaa waxa weye wuxuu noqday xaj yani markaa qado u baahan waxyaalo kalena weliba kaaga waajibaya xajna waxa weeye qofkii waa ka asaxayaayo qalle laguma kallifaayo weliba waxaa intaa raacda waajib buu ka tegayo ama xaaraan buu sameeyo dhiig baa ku waajibay dhiiggaasaa kabaya damu jubra kabis ayaa la odhanayaa dhiiggaa neef waa inaad gawracdaayo xaramka ku qashaa marka kaana waa maxay kamaalkii waajibka ahaa waajibulxaj baa wax u dhilmeen oo waxbaa ka maqan wixiina waxaa lagu kabayaa dhiig kaasina waa caynkaas nooc kale oo saddexaad sunayaashii waxyaalo ku saabsan baad ka tagtay waxyaalo sunayaashii ku saabsan ayaad ka tagtay oo sunan buu leeyahay dawaafkoo kale markaad dawaafayso sunayaal bay leedahay inaad waxa weeye xajarul aswadkaas inaad istilaamto ama dhunkato dadawooyi karto aanad cid dhibaynin waa sunayaasha kamid a marka waxaway sunayaasha markaad ka tagtana waxaa la odhanayaa xaraj kuma saara baa la odhanaya manaa dambaabin laakin fadli baa kaa maqan marka saddexdii aynu qaybinay iimaanka xajkiina waa gashay markaa masalan ka soo qaad aniga imika cabdikariim yani marka xubnahaygu sidaa u dhamaystiran yihiin waxaan ahay cabdikariim laakin laa samax allah haddii ay dhacdo gacantan iyo gacantan in lay jaro cabdikariim ma ka baadanaya labadaa din hadii lay jarona yani nuqsaani waa timi haddana wali cabdikariimkiun baanahay waxba iskama kedegedi marka waxa weeye iimaankiiyagoo markaa wax maqan yihiin in haddana iimaan lagu magacaabi karaa laga daliishanaya maaragta oo marka waxa weye qaar baa waxay odhanayaan ahlubidca ka mid ah haddii iimaanku qowl iyo camal yahay oo waxaan oo dhan majmuucooda ku wada dhaco haddii wixii badmaqan yihiin sidee buu iimaan u noqonaya se wuu noqon karaa baa la odhanaya salaad iyada wax maqan yihin dan salaad lagu magacaabayo waajibaad baa maqan haddana salaad baa lagu magacaabay xajkii waajib baa laga tegay haddana xaj baa lagu magacaabay qofkii waxaadadiisi qaar baa go-ay haddana qofkii weeye oo magacii lagama bedeli masalan ka soo qaad masaajidka masaajidka waxaa dumay jidaal masjid ma aha ma la odhanaya ya waa masaajid yani jidaarku hadimo lakin waa masaajid nuqsaani ha ku sugnaatay lakin waa masaajid haddaba marka waxaan jeclahay bal ahlucilmiga qaarkood arrinka yani siday u tilmaameen inaan marka idinku akriyo waayo waxaa suurtoobi karta in lais yidhaahdo waa iska kalaam inshaai ah oo marka yani cabirayo wadaadku culamada waxba kama soo naqlin marka iyadoo waxa wey waxyaalahan sheegaya waxda adilo ku fadhiyaan ay yihiin ahlu cilmiguna ay tilmaameen nuquulaadkana aan waxaan uga gaabsaday ay tahay zaman badan ama wakti badan buu qaadanaya haddii nuquulaadka lasoo naqliyo markaa tay igu kaliftay inaan mawduuca si guuduna aan u sharxo yani waa taas wey qala shaikh islam ibnu taymiya uma huwa wuxuu ujeedaa iimaanka uma huwa fi kitaabi bimacnayayni aslu wa farcun wa farcun waajibun falasl ladi fi lqalbi waraءa alcamal falihada yufaraqu baynahuma biqawlihi tacala aamanuu wacamilu الصالixaat wاladi yajmacuhuma kama fi qawlihi inama almu'minuuna wlaa yastadinuka ladina yuminuuna laa yastadinuka aladina laa yuminuuna wuxuu ujeedaa waan filayaa aayaddii min suurati suurat nuur sama suurat sawda laba aayado istabaa jira ya laa yastadinuka aladiina laa yuminuuna ya marka waxa weeye laa yastadinuka aladiina laa yuminuuna marka la yidhi tana waa soo qaatay xadiidka marka waa shacabka waa soo qaatay wafdiga cabdiqays xadiis kusaabsan uu soo qaatay markaasuu sheiku wuxuu yihi mawdicu shaahid wahuwa murakab min aslin laa yatimu bidunihi wa min waajibin yanqusu bifawatihi naqsan yastaxiqu saaxibahu lcuquba wa min mustaxabin yafuutu bifawatihi culuw daraja falnaasu fiihi daalimu linafsihi wamuktasidun wasaabiqun bilkhayraat wasaabiqun marka waxay ku shabahaan culamadu waxay yidhahdaan saddexda martayo iimaanka waxaa laga qaadanaya aayadda min suurati fatir uma awratna alkitaaba aladina istafayna min cibaadina faminhum zalimun linafsi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah dalika huwa alfadl alkabiir marka waxa weeye ka kamaal liman xataa xasiliyey waa saabiqun bilkhayraat ka waajib liman la yimi laakin waxyaalaha sunayaasha ka tegey isagu waa muqtasidka ka waxa weeye ka tegay waajibaadka ka tegey lakin asalkii iimaanka haya isagu waxa uu yahay waa daalimu linafsi waa ka naftiisa dulmiyey saddexdaa aayadda uqaybisay bay mu'miniintuna uqaybsan yihiin mid faasiq ah laakin iimaan baa ku jira faasiqna waa yahay iyo mid waxa weeye isagu mu'min ah midna iimaankii baa laga nafinaya midna iimaankii baa loo sugaya iimaankii marka laga nafinaya waxaa laga nafinayaa waajib liimaan iimaanka waajibkiisi baa laga nafinaya markaasu huwa murakabun min aslin laa yatimu biduni wuxuu iimaanku yahay murakabun mid la tarkiibiyayo ashyaada isaga keenay hadda waaxidun ma aha waa murakab waliimaanu waaxidun ma aha waa alad wa huwa murakabun iimaanku waa shay murakab ah oo ashyaa mutacadida ayaa la isaga keenay laa yatimu bidunihi wuxuu laiska saaray min aslin asal oo asalkaasoo laa yatimu bidunihi yani la-aantii aan iimaan lahelay laa yatimu hadda waxaa looga jeedaa aan la helin baa looga jeedaa wa min waajibin yanqusu bifawaatihi naqsan yastaxiqu saaxiba alcuquuba iyo waajib baa laysaga keenay waxyaalo waajibaada oo nuqsaanta uu nuqsaamo uu markaa iimaankii la nuqsaamayo nuqsaantaasoo uu qofku ku mutaysanayo ciqaab ciqaab ku mutaysanayo sidaas aawadeed yani masalan adilada soo aroortay ee tilmaamaysa laa iimaana liman laa amaanata lah iyo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin laa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu lkamra xiina yashrabuha wahuwa mumin iyo wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa yu'minu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidii wawaladi wannaasi ajmaciin laa yu'minu axadukum xata yuxiba liakhihi ma yuxibu linafsi adiladaas oo dhan oo iimaanka la nafinayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen kamaal iimaan baa la nafinaya lakin ibnu taymiya waxa u odhanayaa kamaaluliimaan yani ma waxay ka wadaan oo uga jeedaan kamaalkii waajibka ahaa mise kala kamaalkii sunaha ahaa kamaal sunaha hadday uga jeedaan waa batil weyi waana sida murji'adu yidhahdeen iimaanka laftiisa waa dhamaystiran yahay kamaal mustaxabaa ka maqan waa alad waa batil weeyaan lakin kamaal waajiba hadday uga jeedaan waa sax sidaas aawadeed inaan kamaal keliya lagu kaaftoomin baa fiican ee la yidhaahdo waajibkii iimaanka ama kamaaluhu lwaajib kamaalkiisi waajibka ahaa ayaa la nafinaya kamaal sunno ah yani markaa lama nafinayo lakin kamaal waajib aa la nafinaya saas aawadeed shekh islam ibnu taymiya waxa uu yihi iimaanka nafyiga nusuusta lagu nafiyo waxaa loo isticmaalaa keliya in asalka la nafinayo iyo in waajibka la nafinayo lakin kamaal mustaxaba in la nafinayaa adilada kumaba dhicin hadalka ilah iyo hadalka rasuulka in iimaan la nafiyo in la yihahdo kamaalkii mustaxabkaana la nafinaya adilada marnaba lagu hayo laakin waxa weeye waxaa loo isticmaalaa un nafyiga iimaanka la nafinayo ama waajibkiisa kamaaluhu lwaajib in la nafinayo ama asalkiisaba in la nafinayo in looga jeedo qofku waa gaal iyo in kamaalkiisa waajibkaa la nafinayo laleya qofku waa faasiq asalka iimaanka hadii la waayo kufri baa imanaya waajibka iimaanka hadii la waayona fisqi baa imanaya kamaalka iimaanka ee mustaxabkaa haddii la waayana waxaa imanaysa naqsu daraja darajada oo nuqsaanta ee fisqi iyo kufrinidna iman maayo waynu akrin doonaa hadalla caynkaas waxa weeye wa min mustaxabin yafuutu bifawaati culuwi daraja haddaba saddexa umuure isu jee min aslin laa yatimu biduuni wa min waajibin yanqusu bifawaatihi wa min mustaxabin yafuutu bifawaatihi culuwi daraja marka wuxuu iska imanay wuxuu murakab ka yahay min aslin wa min waajibin wa min mustaxabin saddexdaa umuurood isku kab yani asal iyo waajib iyo mustaxab oo laysu geeyaa iimaanku ku wada dhacaa majmuucaasaa la yidhahdaa haye waxa uri fannaasu fiihi daalimu linafsihi wamuktasidun wasaabiqu saddexaas ay qabteen sida aayadan oo sheegtay kalxaji waalbadani wakalbadani walmasjidi wagayrihima min alacyaani walacmaali wasifaat imaanku xajkoo kale ka dhigan yahay waynu soo misaalinay oo xajki mar waa guraya asalkiisi baan jiray marna asalkiisi waa jiraya waajib baa laga tegay oo waa kan dhiigga u baahda in lagu kabo marna darajadiisaa naaqis ah oo sunayaal baa laga tegay marka wuxuu iimaanku ka dhigan yahay kal xaji xajkoo kale u ka dhigan yahay wa kal badani jirkoo kale u shabahaa waa qofka marna laxaadadiisi u dhan yihi marna laxaadadii wax maqan yihi ya iyo wagayrihima iyo waxaan labada ahayn oo min alacyaani ashyaada la arkaayay ahaatay iyo walacmaali camalada la sameeye ahaatay iyo wasifaatki sifooyinka marka ahaatay famin sawaai ajzaa'ihi ma ida dahaba naqasa can lakmali wa minhu ma naqasa can lkamaali wahuwa tarku lwaajibaati wa ficlu lmuxaramaati wa minhu ma naqasa ruknuh wahuwa tarku lictiqaadi walqawli aladi yazcumu lmurji'atu waljahmiyatu anahu musaman faqat wuxuu marka haddaba ibnu taymiya odhanaya yani kisaskiisa ama qaybihiisa waxaa ka mid a wax haddii uu tago sidii dhamaystiranka badnayd ayuu ka baaqday iimaanka iyo wax hadduu tago kamaalkii waajibka ahaa buu ka baaqanayaa oo fisqibaa imanaya iyo wax hadduu tago rukunkii iimaankaa la waayayaa oo iimaan bas jiri maayo kufribaa imanaya iyo gaalnimo saddexdaa qaybood buu kala kacay haddaba waxa marka haddii laga tago kamaalkii la waayayo waajibka ahaa waxa weeye waa tarku lwaajibaat wa ficlu lmuxaramaat waxa hadduu marka waxa weeye waxa marka haddii la waayo yani markaa uu dhacayo kamaalkii waajibka ahaa la waayayaa ee fisqigu imanaya waxa weeye waajibaadkii haddii la samayn waayo oo laga tago waxaa imanaya fisqi muxaramaadka haddii la sameeyana waxaa imanaya fisqi waxaa kaloo jira wax markaa ruknigiisa hadii la waayo wax hadduu tago rukn rukunkii iimaankaba la waayayo oo iimaanba aanu jirayn gaalnimo maxbi ay noqonaysa taasina waa maxay wa huwa tarku lictiqaadi waalqawli waa in caqiidada qalbiga laga tago iyo dhawaqa markaa lagu dhawaaqayo shahaadateynka in laga tago yani rukunkii iimaanka laba shay buu ka dhigay hadda hadda way odhanayaa ra'yigaa ibnu she ibnu taymiya sheegay qaar baa odhanaya waxa murjiadaa qabta ibnu taymiyana markaa murjiadaa lagu dari waxa uu yihi wa minhu ma naqasa ruknuhu waxaa ka mid a wax hadduu tago imaanka rukunkiisi la waayayo wa huwa waxaasi tarku lictiqaadi waalqawli waa in ictiqaadkiiyo olaahda laga tago oo camalkii shiku xagu mariyey isagana ba ijaaba kusoo baxay koro wahuwa tarku lictiqaadi wاlqawl aladi yazcumu lmurjiatu wاljahmiyatu anahu musaman faqad farqiga halkaasi kugu baraarujinaya ahlu sunna markay siday yidhahdaan iyo murji markay yidhahdaan maxay ku kala duwan yihiin murjiadu waxay leeyihin iimaanba xaqiiqadiisu acmaasha lama yidhaahdo oo camalku iimaanba maaha marka ruux kasta oo la yimaado odhaahdii iyo ictiqaadkii waa mu'min iimaankiisuna waa kaamil oo waa dhamaystiran yahay saasay markaa leeyihin lakin ibnu taymiya saa ma aha wuxuu leeyahy iimaanku waa naaqis iyo ahlu sunnaha sidoo yidhiba waxay leeyihiin waa mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisuu muumin ku yahay kabiirada iyo fisqiga uu la yimi baanu markaa faasiq ku yahay yani waa labaday ku wada khabrayaan mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi waa xulwun xaamidun yani siday waxawey khabar u wada dhacayso ayaa hadda khabar waxa wada dhacaya mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi iimaankiisu muumin ku yahay kabiiradiisu faasiq ku yahay yani saasaa laga tilmaamaya marka waxa weeye ahlu sunnuhu waxay leeyihin dadka faasiqiinta iimaankoodu ma dhamaystirna laakiin murjiadu waxay leeyihiin faasiqiinta iimaankoodu waa kamil qisa macruufa oo khalaal uu ku soo aroorinayo kitaabkiisa assunna waxay sheegaysaa abu xaniifa ayaa wuxuu soo maray nin khamriya cabah ninkii khamriya cabka ahaa ayaa yidhi ya abu xaniifa ya murji yani ninkii khamriye cabka ahaa baa wuxuu ku yihi murji o markaasuu abu xaniifa wuxuu yihi anaa eeda iskale adoo khamrada sidaa u cabaya markaa kugu ihi muumin baa tahay iimaankaaguna weliba waa kaamil oo ka jibriil iyo ka mikail buu la mid yahay markaan sidaas ooi waa gartay maanta ila inaad magac igu sheegto aad tihahdo waa murji baa tahay eeda anaa faray bu ya hadalka ku saabsan yani markaa ruuxa faasiqa ah iyo jibriil iimaankiisu waa isleegyihiin abu xaniife iyo waa laga soo naqliyaa culamada kale ee lamidka ee ku tegey in acmaasha iimaanka laga saaro qolyaha ku tegay waa ra'yi baila marka ahlu sunna waljamaaca dhammaantood waxay qabaan iimaanku qowl iyo camal inuu yahay bacdiga waxay yidhahdaan culamada kamida ahlu sunnuhu laba ra'yi way masalada ka leeyihin ama laba qowl qaarkood waxay yidhahdeen iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad qaarkoodna waxay yidhahdeen iimaanku waa ictiqaad iyo yani marka iqraar oo qowlki ah marka ahlu sunihii jamaahiirtuna sidan bay mareen jamaahiiru ahli sunna bacdi ahlu sunna ka midana bay yidhahdeen waa qalad qowlkaas ahlu sunna ismay khilaafin masalada abu xaniife iyo xamaad ibn abi sulayman iyo qolyaha lamidkii masalada ahlu sunna waa ku khilaafeen waa masalo ahlu sunna ku khilaafeen ijmaacyada ahlu sunnada culamadu waa soo naqliyeen oo kutubtay mudawar ku tahay ijmaaciyaa laga soo naqliyey selef marka qowlka khilaafsan ma aha markaysa waxaan markaa qawl min aqwaali ahli sunna ah waa zallo ama sindirixasho yani markaa khilaafsan yani ahlu sunna siday qabeen zallo weeye zallada caalimkana lama raaco marka waxa weeye calى kuli xaal ibn cabdilbarna waa ku sheegaya kitaabkiisa la yidhahda atamhiid oo markay ahlu sunnuhu qaarkood ay leeyihiin taariku salaadku gaal ma aha ee ictiqaadkii iyo iqraarkii wuu hayaayo waa muslim oo asalkii iimaan waa hayaa gaalna ma aha qawlkaa iyo qawlka murjiada farqiga udhaxeeyuu ibn cabdilbar sheegaya kitaabkiisa tamhiid la yidhahda ugu sheegaya waxaan oanaya farqiga udhaxeeya waxay tahay ahlu sunnuhu waxay leeyihiin iimaankiisu waa naaqis iimaankiisu waa naaqis waxaan ka maqana iimaankay kamid yihiin laakiin murjicadu waxay leeyihiin maya iimaankiisu naaqis maahe waa kaamilo iimaanka jibriil iyo mikail buu lamid yahay markaa farqiga udhaxeeya ahlu sunno iyo murjico udhaxeeya mas'aladaas waa sidaas wey marka waxa weeye murjicada iyo jahmiyadu waxay sheegteen buli anahu musaman faqat in tarku lictiqaad ama qawlka in lagu markaa keligii lagu ilaaqo oo iimaanba lagu magacaabo lakin anagu waxaan leenahay iimaanku waa ka ballaaran yahay oo camalka xataa iimaan waa lagu magacaaba laakin waxa weeye iimaanku maraatib buu leeyahay ruknigii iimaanka kama mid aha bimacnaa asalkii iimaanka camalka hadii la waayo yani asalkii iimaanka loo waayi maya camalkana waxaan ujeedaan acmaashu waa badan yihiin halkaas waa mawdicu lafd dad baa wax yani isdhex geliya camalku camal qalbi buu leeyahay camal muuqduu leeyahay camalka muuqdaa labuu iski kala kacaa waajibaadka in la sameeyo iyo waxyaalaha xunxun in laga tago labuu markaana usi qaybsamaa ictiqaadkii wixii ku saabsanaayo acmaal quluubkii aan la-aantood iimaanina helaynin haddii la waayo iyadu waa lagama maarmaan oo ictiqaadkuu ku guda jiraa ictiqaadkuu ku guda jiraa camalkii jawaarixda daahirkaa laga sameynaya laba u kala qaad ma waajibaad la fuliyo mise waxyaala laga tago ee kufri wixii ah in laga tagaa oo aan sanamka loo sufuudin oo aan wax kufriya la samaynin ee laga tagaayo laga dheeraadana iyaduna waxa weeye waa lagama maarmaan asalka iimaanka ee lagama maarmaan u tahay laakiin waxaa laga hadlayaa yani camalu ljawaarixi alficiliyi daahiri camalka jawaarixda ah ee ficilka loo nisbeeyo wax la samaynayo wax laga tegaya aan ahayn tegista laga tago taasaa laga hadlaya bimacnaa salaadii iyo zakadii iyo waajibaadka kale caynkaasa tegista laga tago asalkii iimaan ma loo waayaya mise looma waayo masalada aban idin hormariye ahlu sunnuhu afar camal ay isku khilaafeen baa jira waa khilaaf bayna ahli sunna afarta camal ay isku khilaafeen waxay tahay waa afarta rukni shahaadataynka marka laga yimaado ee arkaan islaamka salaada zakada soonka xajka mabaanibu sheekhulislaam ibnu taymiya u isticmaala almabaani ama tiirar bay culamada kale yidhaahdaan marka afartaa arkaanta ah ahlu sunnaha qaarkood waxay leeyihin ruknigii laga tagaba gaalnimaa ka imanaysa waxaa dhici karta badankiinu inuu maqlay salaada haddii laga tagaa gaalnimo ah laakiin ahlu sunnaha qaarkood waxay qabaan afarta si laga tagaba inay gaalnimo tahay ahlu sunnaha qaar baa qabaan bacdina waxay qabaan salaada iyo zakada haddii laga tago mid waliba waa gaalnimo bacdina waxay qabaan salaada haddii laga tago iyo zakada haddii imaamka lagula dagaalamo imaamka lagula dagaalamo hadda aaxaad unaas lagula dagaalamo maaha imaamka muslimiinta lagula dagaalamay gaalnimada bacdi ahlu sunnaha kamidna waxay qabaan yani salaadoo keliya haddii laga tago waa gaalnimo laakiin rukniyada kale tegi tegista laga tagaa oo la qirsan yahay oo la ictiqaadsan yahay yani marka waxaa gaalnimo maaha tegista laga tagaa bacdi kaleo ahlu sunna kamidna waxay qabaan afarta rukni kii laga tagaaba haddii qofku muctaqid iyo ictiqaadsan yahay oo aanu juxuud iyo istikbaar midnaba la iman yani juxuud iyo istikbaar istikbaarka canaadki wey maanaa toor toor toorsada inuu yidhaahdo iyo yani waxa weeye nin weyn baan ahay miyaan toorarsan karaya iyo yani ma dabadeydaan marka waxa weeye madaxa ka sarraysiiya iyo inuu salaadii ka kibraayo hadday muuqato oo kale waxa weeye ta noocaas waa kufr akbar laysuma khilaafsana waa kufru cinaad kufru lcinaad walistikbaar wey waana isku macne yani haddii la yahay kufru istikbaar iyo kufru cinaad iyo kufru lilah walistikbaar waa bimacna marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlu sunnaha qaarkood waxay qabaan afartaa rukni kii laga tagaaba gaalnimaa ka imanaysa salaada haddii laga tago waa gaalnimo zakada haddii laga tago la manciyo waa gaalnimo soonka haddii laga tago waa gaalnimo yani marka xajka haddii laga tago uu qofku goosto inaan weligii xajinin adamaha dib u dhigo ya xajka hadduu goosto weligii inaanu xajinin waa gaalnimo culamada qaarkood ba saa qabaan oo ahlu sunnaha kamid a bacdi kaleo ahlu sunnaha ka midna waxay qabaan afartaa rukni kii laga tagaa midnaba gaalnimo maaha marka sidaas aawoodee ra'yigan hadda ibnu taymiya wuxuu ku dhisan yahay